ciid wanaagsan dhegaystayaal subax wanaagsan ku soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington
ciidul mubaarag oo jimco wanaagsan dhegaystayaal juun waa shan iyo toban saaka sannadka labada kun iyo siddeed iyo tobanka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo boggeenna internetka ee v o a somaali dot com idaacadda saakana waxaa idinla socodsiin doonaa anigoo ah saare cabdi axmed iyo jacfar kuukay
waxa ay dowladdu ka shaqaynaysaa sidii magaaladan ay ugu soo dabaali lahayd ammaan iyo xasilooni waa loo baahan yahay wada shaqaynta ciidamada qalabka sida iyo shacabka soomaaliyeed waxaan uga digayaa qolooyinka argixisada ah oo nabaddiidka ah oo caadaystay inay daadiyaan oo ay qubaan dhiigga shacabka soomaaliyeed oo islaamka ah inay ka waantoobaan oo ay joojiyaan dhibka ay shacabka ku hayaan
waxa uu ahaa madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo khudbad kooban oo uu xalay jeediyey kaga hadlay amniga magaalada muqdisho waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan sida looga ciiday meelo ka mida soomaaliya iyo isla barnaamijkeenna amuuraha islaamka maanta oo ku saabsan waxaa looga baahan yahay maalinta ciidda ah dadka muslimiinta waxaan rabnaa dadkaas weliba muxuuha soomaaliyeeda geeska afrika meelahda kala duwan jooga sanadkan inay ka dhigtaan shicaari halkudhag nabadayn walaalayn isjacayl isnaxariisasho soomaalinimo iyo oo islaamnimo wadata dadkaas soo celintoodii iyo ka shaqaynteedii inaan ka dhiganna insha allahu tacaala
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaannu idiin haynaa marka horese ku soo dhowaada warkii dunida
gudaha dalka maraykanka ay dad badani dibadbaxayaal kala geynta carruurta iyo waalidkood ku saabsan ay xuduudaha maraykanka ka tallaabaan ayaa haddana xubnaha xisbiga jamhuuriga ee golaha wakiilada maraykanka waxa uu ku howlan yahay diyaarinta sharciga dhinaca socdaalka kaasoo soo afmeeraya kala geynta carruurta yaryar iyo waalidkood maraykanka ayaa qorsheynaya in uu dib u furo xero hoy looga dhigo carruurta muhaajiriinta sharcigaasi oo uu diyaariyo gudoomiyaha golaha koongareeska dalkan maraykanka paul ryan ayaa waxa uu sheegayaa in carruurta xuduudaha kasoo tallaaba iyo waalidiintood uu u kala socdo oo keliya reerkooda dib loogu celin karo xataa haddii ay taasi sababayso in qoyska lagu hayo meel xabsi oo kaleta ryan ayaa waxa uu khamiistii sheegay in uu kasoo horjeedo in waalidka sharci darrada dalkan kusoo gala laga reebo carruurtooda marka ay soohdinta kasoo tallaabaan iyadoo laga ambaqaadayo siyaasadda sharciga ku adag ee dhinaca soo galootiga ee madaxweyne donald trump uu meel mariyey waxaana ay bilayska xuduuduhu ay bilaabeen in ay kala geeyaan waalidka iyo carruurtooda xadka kasoo wada tallaaba dadka waaweyn ayaa xabsi loo taxaabaa halka caruurtana lagu hayo goobo lagu xanaaneeyo
golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa dhammaan dhinacyada ku dagaalamaya dalka yeman ugu baaqay inay sii furnaato oo aanay sabab u noqon inay xiranto dekadda halbowlaha ah ee xudayda halkaasoo shaqaalaha gargaarku ay isku dayayaan inay kaalmo aadane u fidiyaan qiyaastii lix boqol oo kun oo rayid ah oo magaaladaasi ku nool golaha ayaa yeeshay fadhi degdeg ah oo ay albaabadu u xiran yihiin kadib markii isbahaysiga uu sacuudigu hogaamiyo uu weeraro dhinaca cirka ah halkaasi ka fuliyey arbacadii xilligaasoo imaaraadka carabta oo xulafada qaybka ahi uu sheegay in ay ku ekayd muddadii uu u qabtay xuutiyiinta ay iiraan taageerto si ay gacan ku haynta magaalada u soo wareejiyaan hay-adda qaramada midoobay ayaa tobanaan shaqaalaheeda dhinaca gargaarka ah ka daadguraysay magaaladaasi laakiin waxaa weli howsha halkaasi ka sii wada ururo maxalli ah oo iyada bahwadaagla xudaydo waa halbowlaha nolosha dalka yeman oo dadkiisu ay saboolnimo baahsankadeed ugu jiraan yeman sagaashan boqolkiiba raashinka shidaalka iyo dawadaba dibadda ayay ka soo dhoofsataa toddobaatan boqolkiina waxa ay ka soo degaan dekadaasi xudayda jabhadda xuutiga ayaa magaaladaasi la wareegtay muddo hadda laga joogo laba sannadood
subax wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal mar kale ayaan hawada idinka leenahay ciidul fidri wanaagsan guud ahaan dunida muslimka gaar ahaana soomaaliya ayaa saaka ciidul fidriga loo dareerayaa masaajidada iyo sidoo kaleeto meelaha la ysugu yimaado haddaba ka hor ciiddaasi ayaa xalay madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo waxa uu fiidkii ciidda ka hor markii uu dadku ugu bishaareynayay uu khudbad yaroo kooban oo uu jeediyey uu uga hadlay amniga magaalada muqdisho madaxweynaha wuxuu sheegay in al-shabaab ay caqabad ku yihiin ammaanka wuxuuna intaasi ku daray in shacabka ah in ay kala shaqeeyaan ciidamada xasilinta uu ka codsanayo si amniga wax looga qabto
waxaan u mahad celinayaa ciidamada qalabka sida oo ah ciidamada xasilinta oo habeen iyo maalin u taagnaa sidii ay uga difaaci lahaayeen shacabkooda qolooyinkan horarka ah oo caadaystay inay qaraxyo ka geystaan magaalada muqdisho oo ay ku laayaan shacab culummo ciroole iyo dumarba ay ku laayaan waxaan u mahad celinayaa shacabka soomaaliyeed oo la shaqeeyey ciidamada xasilinta oo u dulqaatay culaysyada uga yimid isu socodka magaalada waxa ay dowladdu ka shaqaynaysaa sidii magaaladan ay ugu soo dabaali lahayd ammaan iyo xasilooni waa loo baahan yahay wada shaqaynta ciidamada qalabka sida iyo shacabka soomaaliyeed waxaan uga digayaa qolooyinka argixisada ah oo nabaddiidka ah oo caadaystay inay daadiyaan oo ay qubaan dhiigga shacabka soomaaliyeed oo islaamka ah inay ka waantoobaan oo ay joojiyaan dhibka ay shacabka ku hayaan waxay dowladdu ka shaqaynaysaa sidii ay uga hortegi lahayd falalkaas argixisnimada leh ayna ku yaran lahayd dhibaatooyinka shacabka soomaaliyeed ee uga imaanaya dhibaatooyinka uga imaanaya argagixisada kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha soomaaliya oo xalay khudbad hordhaca uu u jeediyey shacabka iyo sidoo kaleeto ciidamada soomaaliya ciidulfidriga subaxan saaka intaan la tukan ka hor oo aan idiin soo koobnay bal markanna waxa aad kusoo dhawaataan barnaamijka amuuraha islaamka waxa uu maanta ku saabsan yahay barnaamijkan oo jacfar kuukaay uu nala socodsiinayo soona diyaariyey ciidulfidriga ee waxaa dadka muslimiinta laga rabo
kulanti wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba ku soo dhowaada barnaamijka amuuraha islaamka maanta waa maalin ciida waa ciiddii ciidulfidriga ee lasoo dhammaystay soddonkii maalmood ee bisha barakaysan ee ramadaanka haddaba maxaa muslimiinta ciidaysa maanta oo kale looga baahan yahay amuurahaasi ayaannu ku faaqidaynaa barnaamijka waxaana igala qaybgelaya sheekh cabdiraxmaan shariif oo ah imaamka masjidka daarulhijra ee magaalada minneabolis ee gobolka minnesota
adiga iyo bahda idaacaddaba waxaan leehay idinka laftiinnu ciid mubaarak ciid wanaagsan dadweynaha adduunka dacladiisa inaga dhegaysanayaan iyagana waxaan leenahay ciid wanaagsan ciid mubaarak ciidan waxa weeye waa labada ciidada muslimiintu ay leeyihiin mid ka mida weeye innaga marka ujeeddada hadda loo ciidayaa waxa weeye markii aan soo soonnay sagaal iyo labaatan maalmood ama soddon maalmood oo ilaahay subxaana wa tacaala inoo fududeeyey ilaahay subxaana wa tacaala annaga oo muxuu ah naxariistaas iyo wanaaggaa iyo uu nagu mannadaystay ama nagu galladaystay annagoo oo ku mahad celinayna ayaa haddana waxay noqotay ilaahay inuu noo jideeyey muxuu ah ciidan la yidhaahdo ciidulfadriga oo marka ay tahay abaalgud weeyaan taas waxayna xusuusinaysaa aayadda qur-aanka alla uu lehay subxaana wa tacaala qul bifadli illaahi wa biraxmatihi fabidalika falyafraxu huwa khayru mima yajmacuun waxaa la doonayaa marka sida ugu wanaagsan ee ugu qiimaha badan farxadda in loo muujiyo waa kii nabigu lahaa sala allahu calayhi wasalam muxuu ah lisaa'imi farxataan farxatun cinda fidrihi wa farxatun cinda liqaa'i rabbi qofka sooman wuxuu leeyahay laba wakti oo uu farxayo markii uu soo dhammaysto sagaal iyo labaatankii maalmood ama soddonkii maalmood markaa qofku wuu farxayaa wuxuu ku farxayaa waajibkii uu soo gutay markuu intuu ilaahay intuu qiyaamada taga ilahay uu la kulmana subxaana wa tacaala farxatun cinda liqaa'i rabbi markuu rabbiga la kulmana wuu farxayaa si farxaddaa marka cid waliba ay qaybteeda uga hesho ayaa islaamku wuxuu uu inoo jideeyey zakaatulfidr oo la doonayo muxuu ahaa dadka inay bixiyaan oo la siiyo dadka fuqarada ee masaakiinta ah wuxuu leehay nabigu sala allahu calayhi wasalam dadka masaakiinta ee fuqarada maanta oo kale inay toogsadaan ha laga kaafiyo yaan loo baahigelinin guryahooda ha loogu geeyo wixii la siin kara ee muxuu ahaa waajibaadha dadka kale ee xoolaha haysta saaran si ay farxadda ummadda ugala qayb qaataan waxaa la doonayaa bulshadaas maalinka ciidda ah qof laga tegey oo muxuu ahaa aan helin farxaddii aan helin inuusan jirin baa la doonayaa intii suuragal ah marka waxaa la rabaa agoonka in laga farxiyo rajaga in laga farxiyo faqiirka in laga farxiyo miskiinka in laga farxiyo maalinkaa farxaddu si ay u camimto dadkao dhan ama ay u wada gaadho waxaa la doonayaa xataa dadka ku jira muxuu ahaa cisbitaalada xanuunsan in loo tago oo lasoo boqdo o laga farxiyo waxaa la rabaa dadka xataa qeybaha xabsiyada ku jira xabsiyadooda naftooda in loogu tago oo lagu soo boqdo ayaa la rabaa iyadana si uu qof walba oo bulshadaa qeybaheedii kala duwanaa ahu uu farxaddaa u dareemo ayaa waa qeyb aasaasiyaho la doonayo marka farxaddii baa lagu sii xiraya waa zakaatulfidri weeyaan waxaan ku dhiirigelinayaa bulshada xataa meelaha nabadgelyo daradu ay ka jirto oo nabaddu ayna boqol kiiba boqol ahayn dadku inay isku dayaan inay isu soo baxaan oo farxaddaa iyo soobaxa lafteeda ayaa waxay ku noqonaysaa caqabo kuwa nabadda raba inay carqaladeeyaan kadibna farxaddaas ayaa iyaga laftooda inay saamayso ay suuragal tahay arrintaasu marka waa arrinta aan rabno inaan aada iyo aad u noolayno arrinta kale ee saddexaad ee la doonaya in la sameeyo waxa weeye salaadii ciidda oo iyada lafteedu ay tahay intii bulshadu isu iman karta meelaha ugu habboon ay isugu tegi karaan hadday noqoto dadka weliba gaar ahaan africa ku nool ee dhul furan haysta ee muxua dhulkaa furan ee waasac ay haystaan inay banaanada ku tukadaan isugu soo baxaan banaanada goromada waaweyn isugu yimaadaan si ay dadku markaa shicaarka iyo calaamada ilaahay iyo muxua diinta ay u nooleeyaan oo la rabo qof walba inuu ka qayb qaato qof walba maaragtay meeshaa dadku ay isugu imanayaan ee khayrkii wanaagga inuu tago xataa hadday jiraan tusaale ahaan muxuu ahaa dumar aan tukanaynin oo ku jira wakti aysan tukanaynin inay xataa dadka guud u tagaan si ay dacwada iyo barakada iyo khayrka ay ay u sameeyaan oo waxaa jirta xadiis uu nabigu leeyahay yashhad yashhadna dacwat alkhayr dadka muslimiinta ee isu imanaya faraha badan dacwadooda iyo khayrkooda iyo barakadooda ay ka qayb qaadanayaan ciidda marka laga soo noqonaya xataa lafteeda waxaa aada iyo aada u wanaagsan si mar walba waxay ku jirtaa fiiri diinteenu waa diin insaani ah weeye oo bini aadamka maslaxadiisa ka talinaysa waxaa la doonayaa xaafadihii iyo wadooyinkii aad markii hore ciidda sii aaday si aad aada martay xaafado iyo wadooyin ahna inaad soo marto si aad dadka muxuu ahaa assalaamu calaykum iyo ciid mubaarak iyo farxadda iyo aada ula wadaagto si hadday kuu suuragelaysa xataa markaad zakaatulfadligii bixisay haddii ilaahay jaabkaaga wax kale uu soo geliyey dadkii aad haddaa ay sii salaantay ead wax sii siisay dad aan ahayn oo kale inaad sii salaami karto ad wax sii siin karto intaasoo dhan marka wuxuu islaamku u samaynayaa oo loo dhiirigelinayaa xataa waddada in la iskhilaafsiiyo oo waddadii aada martay wadda aan ahayn hadda aad ka soo noqoto waxa weeye waa inuu khayrka iyo farxadda ummadda caminto waxaa la rabaa marka qaraabad qaraabadoo la xidhiidhiyo in loogu dhawaado oo waxyaabaha la inaga rabo inaan samayno in qaraabadii la xidhiidhiyo arrinta kale muhimka in aada loo nooleeyo ay tahay waxa weeye takbiirta in la qaado oo weliba la doonayo si aada u fara badan takbiirta in loo qaado allahu akbar allahu akbar allahu akbar laa ilaha ila allah allahu akbar allahu akbar walilahi alxamdu allahu akbar kabiira walxamdu lilahi kasiira wasubxaana allahi bukratan waasiila oo weliba ay aada u habboon tahay marka lasii baxayo salaadaas wax marka la tukadaba ee lasii diyaarinayaba in lasii qaado takbiirta guryaha in la joogo takbiirta in la qaado marka dariiqa lasii soco takbiirta in la qaado ilaa marka ciidda inta la sugayo salaada takbiirta in la qaado casif iyo tasaamux in la sameeyo muxuu ahaa bacdama aan soo dhammayna oon soo gudana rukni ka mid a arkaantii islaamka ee aan dabaaldug iyo isugu nimid oon ilaahay subxaana wa tacaala ka rabna inuu nacasiyo waxaan rabnaa inaguna makhluuqa inaan casino marka dadku inay iscasiyaan oo cuqadka iyo xifdiga iyo cadaawadda iyo inay meesha ka baxdo oo dad muxuu ahaa isjecel oo isu naxariisanayo oo inay noqoto ayaa iyaduna maaragtay waxyaabaha muhimkahe la doonayo ay tahay oo maalinkaas loo baahan yahay waxaan ku soo gebagabaynaya oon doonaya waxaan rabnaa dadkaas weliba muxuu ahaa soomaaliyeed ee geeska africa meelahda kala duwan jooga sanadkan inay ka dhigtaan shicaari halkudhag nabadayn walaalayn isjacayl isu naxariisasho soomaalinimo iyo oo islaamnimo wadata dadkaas soo celintoodii iyo ka shaqaynteedii inaan ka dhigana insha allahu tacaala waad mahadsan tahay adigu iyo idaacadduna mar kaleeto waxaan mar kale ku celinayaa ilaahay subxaana wa tacaala ciidan ciiddeeda nabad haynagu gaadhsiiyo isagoo xaalkeednu uu ka fiican yahay bulshadaa soomaaliyeed adduunka dacaladiisa inaga dhagaysanaysana waxaan rabaa inaan ku idhaahdo mar labaad ciid mubaarak
intaana waxaa ku eeg barnaamijkii amuuraha islaamka waxaa igala qaybgelayay sheekh cabdiraxmaan shariif oo ah imaamka masjidka daaruulhijra ee gobolka minnesota tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
jacfar kuukaa iyo barnaamijkaasi amuuraha islaamka intaasi aan kaga gudubna halkaasi aad ka dhegaysanayseena waa washington dhegaystayaal ciid wanaagsan ayaan mar kale idin leenahay damaashaadkii ciidda ayaan ku guda jirnaa mid ka mid a heesahaan idinkugu talagalnay
layswada caafiya nimanka aan ku caafimaa nimanka oo ciide ciidamanka loo ciyaara manka waa ciide ciidamanka loo ciyaara manka Thank you. Yeah.
ciid wanaagsan ciidul caafiya waa tahay n haddaan bal bashiir abikar halkaasu kasoo jeedaa adiga intaad fadhidaa annaga lafteena waa inaan isku bilownaa ma og tahay jacfar oo aan isdhahnaa ciid wanaagsan laakiin laakiin annaga zahrahay ee ciiddeenni lama gaarin haddayba fiid noo tahay Waa is- xaafadaha markaan tagna hadda waa seexanaynaa markaan soo toosna allahna ha laakiin gaarsiiyo saasay tahay weli maadaama aad berri s- aad hubtay inaad soomeyno ood ciidi doonto insha allah sida aan qiyaasayno hadday noo bilaabatay way bilaabatay inaan noo isdhahno bilaabatay wadankii iyo geeska africa eh, maadaama ay aroor u tahay xilligan salaadii la tukanayo eh, waan niyeysanaynaa inaan aan ayaga la joogno waa saas oo aan la ciidayn inkastoo ciidda meeshaan aanayba ciid ahayn in badan maalmaha dareen kale male waxba ka duwanayn ka bedelnayn ciid mubaarak iyo ciidul adxa iyo ciidul fitri een wixii la isdhihi jiray oo wadooyinka dadka qulqulaya masaajidadii iyo wixii sheegin.
maalin joogii iyo buskudkii iyo shishimoogii iyo nacnac iyo xanjadii alaabtii la isdhex wadi jiray dhan ma jiri doonto saan Ma filay jirto, laakiin hawsha haddana adan- sidaasay tahay Mhm, hawsha waa sideeday u soconaysaa eh, maxaa la dhihi jiray dadka eh, wadankan sidooday u ordayaan eh, shaqada waa socotaa cid Hay.
og male oo ka war hayso in ciid tahay in kale waa tahay haddaadan tegaynin masaajidyada iyo meelaha loogu talagalay in lagu ciido waa tahay bal noo soo qabo eh, qodobka noo xiga een, jacfarow waayahay zahraay ee dunida shalayto waxaa laga xusay maalinta dhiig ku deeqista adduunka wadamada ay dhibaatooyinka joogtada ah ee xagga amniga ahi ka jiraan dhiig ku deeqista iyo weliba u shubista bukaanada waa arrin muhiima dhalinyaro isu taagay oo dhaqaatiir ah oo ka baxay jaamacadaha magaalada muqdisho ayaa si mutadawacnimo ah isugu xilqaamay dhiig ku deeqista iyo weliba diiwaangelinta dadka dhiigga shubaya zahra cabdi axmed ayaa khadka telefoonka waxa ay ku wareysatay cumar xabeeb oo ka mid ah dhallinyarada baratay caafimaadka magaalada muqdisho kana mid ah guddiga ku deeqista dhiigga ee soomaaliya saaroy afar iyo tobanka juun waxaa xusnay maalinta dhiigdhiiqista adduunka Eh, haddii aan nahnay bahda somali bala donation volunteers ama isxilqaamayaasha dhiigdhiiqayaasha soomaaliyeed waxay noogu aadan tahay maalin weyn Eh, sababtoo ah eh, waxaan raadinaa maalintan oo kale eh, dad kusoo biira ururkeena ama hay-adeena oo dhiigbixiyaal ah sababtoo ah dadkii waxay u nugul yihiin hooyada soomaaliyeed inay dhiig la-aan ku dhacdo eh, si inay gubato caruurta soomaaliyeed gubtaan oo kale marka keliya loo baahan yahay eh, qarax ma ahan Eh, waxaa loo baahan yahay mar waliba ayaa dhiiga loo baahan yahay mar walba waxaa lagu shubaa dadka ku dhaca kidney failure Eh, maanta eh, shalay oo ah xusnay afar iyo tobanka juun waxay nooga mid ahayd eh, xus aada u weyn waxaa kasoo qayb galay eh, mas-uuliyiin dowladda ka socdo qaybta wasaaradda caafimaadka eh, bangiga dhiiga ku shaqada lahayd Eh, waxay noo muujiyeen dadaalka aan wadna inay tahay dadaal weyn waa garta Een, intaan ogahay waxaa tihiin intaan la socdo waxaa tihiin dhallinyaro iskood isu xilqaamay jaamacadaha muqdisho ka baxay dhinacyada caafimaadka rabana inay gargaaraan dadka soomaaliyeed ee dhibaatooyinka ay haystaan hadday noqoto marka qaraxyada ay dhacaan hadday noqoto marka dilalka ay dhacaan shilalka wixii la halmaalo hooyo dhiigbaxaysoo kaleeto marka muddana waad kusoo jirteen hadda ilaa sanadka horeeto marka sanadkan maxaa idiin hirgalo idiin qabsoomay sanadkani waxaa noo hirgelay qaraxii soobe kadib mid kamid ah waxaan samaynay goolashii ugu weyweynaa markii oo dhaco qarax waxaa la xiraa waddooyinka ayaa la xiraa xafiiskeena ma tegi karno howlaheena kale ma samaysan karno hadda waxaan samaysanay waxa loo yaqaano network oo ku jiro mobile application oo play storeka ku jiro qof walba oo soomaaliya wuu la soo degi karaa nooca dhiiggiisa ayuu halkaas kusoo qorayaa iyo magaalada oo joogo magaalada qof walbo tusaale ahaan haddii oo joogo qofka mid kamid a magaalada muqdisho muqdisho waxaan leenahay waxaan ka raadinaynaa deegaankii oo joogo hodan waa beri nooca oo yahay kadib waxaa hadda iska soo diiwaangeliyay applicationkeena dad jooga somaliland dad jooga puntland dad jooga kalkacya waxaad dareemi kartaa hoolahaan hayno waa howlo samafal ah qofna taakuleynaysana ma jirto hadafkeenuna waxay tahay inaan buuxino kaalintaani banaan waxaanu ku buuxi karnaa waa garta si fiican cumar oo waa ku fahmay bal waxaad iga warantaa marka dadka ilaa ay hadeer aad diiwaangeliseen oo idin aad joogtada oo haddii ay wax dhacaan gurma deg dega loo baahdo aada howlgelin kartaan oo dhiiga shubi karo waxaa hadda noo diiwaangashan oo aan ku haynaa rekoorka ilaa iyo sagaal kun oo qofood hadda waxaa iska soo diiwaangeliyey applicationka oo mob oo la qaadqaadi karo xilligan aan kula hadlayo waxaa waaye sideed saaxiibinimo sideed saaxiibinimo haddii dhiig loo baahdo oo nala soo weydiiyo waxaan fiirinayna applicationka magaalo kamid a magaaladaasi qofka jooga waxaa leena walaalo qofkaas dhiiggaas u baahan yahay ugu deeq haddii qofka baydhabo joogo waxaa u raadinaynaa qof baydhabo joogo waxaa leena walaalo qofkaasa dhiiggaas u baahan ugu deeq applicationka ilaa hadda waxaa iska soo diiwaangeliyey shan boqol iyo soddon qofood waxaa rabnaa inaan ku diiwaangelino applicationkani ilaa iyo boqol kun in ka badan boqol kun oo qofood in ka badan inaan ku diiwaangelino waxaa la dhahaa magaalo ku nool w o jo waxay dhahday magaalo ku nool dad boqol kiiba saddex haddii ay ka ka deeqdo sanadkii magaaladaasoo ha dhiig ay ku deeqdo sanadkaasi oo dhan dhiig way ku filan tahay tusaale ahaan magaalada muqdisho waxaa ku nool saddex malyan ayaa ku nool haddii ay ka deeqdo sanadkii sagaashan kun dhiiggaasoo dhan wayway ku wada filan tahay
kaasi waxa uu ahaa cumar xabeeb oo ka mid ah dhalinyarada baratay caafimaadka oo kana mid ah guddiga deeqista dhiigga oo sahre cabdi axmed khadka telefoonka ugu warramayey
gobolka minnesora maxkamadda sare ee dalkan maraykanka ayaa hor istaag ku samayso sharci gobolkaasi uu horey u lahaa oo ahaa in dharka iyo sidoo kaleto jirka dadka xilliga ee socota doorashada goobaha codbixinta ay fariimo siyaasad xambaarsan la imaan karin haddaba arrinkaasi waxa aan ka wareystay sharci yaqaan ku sugan gobolkaasi laguna magacaabo amiin haaruun bal inuu noo sharaxo sharcigan ay dida maxkamadda sare gobolkan uu horey u lahaa go-aanka maxkamadda dastuuriga ee dalka maraykanka ay qaadatay kagana hortimid sharci soo jireen ahaa oo ka jiray gobolka minnesota iyo gobollo badan oo dalka maraykanka ka tirsan ayaa wuxuu bilowday dacwad ayaa waxay ka bilaabatay gobolka minnesota labada kun iyo tobankii codbixintii ahayd shaksi muwaadin markaa isagu siyaasad ahaan u janjeeray ama maarata taageersanaa xisbiga jamhuuriga ayaa wuxuu soo xirtay billado iyo calaamado xambaarsan macnaha aragti uu ku taageerayo xisbiga weliba qeyb kasii mid ah oo loo yaqaano tea partyga sidaas daraaddeed iyo fariimo kale ayaa ugu qornaa markii uu soo galay goobta codbixinta ayaa macnaha maxaakimiinta ilaalinaysa nidaamka codbixinta ayaa waxay ku wargeliyeen in ay tahay arrintani arrin ka hor imaanayo sharciga inuu ama iska siibo ama maaragtay uu wax ka dulgashado si uu u qariyo fariimahan korkiisa ku qoran taas oo isna uu ka biyadiday inkastoo shaksigaas markii dambe loo ogolaaday inuu codeeyo oo la xaliyay arrintii gobolka lagu xaliyey sharcigaas cusub macnaha sharcigaas qadiimigaha ee minnesota ayay maxkamadda la geeyey kaas ayay maxkamadda go-aan ka soo saartay maanta iyadoo ku tilmaamaysa inuu inuusan waafaqsanayn dastuurka maraykanka marka maxkamadda sare waxa ay qabtaa in qofka xoriyatulqoolka iyadoo la eegayo uu xor u yahay ciduu doono inuu taageeri karo uuna muujin karo fariimihiisa siyaasadeed
sidaas ayay u badan tahay macnaha waxa maxkamaddu waxay leedahay gebi ahaanba xoriyatul qowlka goobaha codbixinta laguma diidi karo si guud looma diidi karo waa in uu noqdaa si xadidan oo qofka aan xorriyadiisa qowlkana wax u dhimaynin macnaha goobta codbixintana habsami socodkeeda iyo nabadgelyadeeda nidaamkeeda ilaalinaysa inay noqoto waay inuu noqdo waay sharcigu marka waxay maanta maxkamaddu soo saartay in sharcigani uu si guud u diidayo dhammaan wixii fariin ah ama maarata xoriy xorriyadda kus qowlka ku saabsan waa garta marka haddii maxkamadii sare ay ogolaatay maxaa gobolka la gudboon
hadda maadaama go-aanku hadda uu soo dhacay wakti baa la siinaya gobolka minnesota gaar ahaana waaxda macnaha ama sharci dejinta ee congresska gobolka in ay soo saaraan sharci la jaan qaadi karaa ama tixgelinaya xorriyatul qowlka shaksiga muwaadinka ah haddana ilaalinaya macnaha nidaamka iyo habsami usocodka goobta codbixinta go-aankii maanta maxkamadu soo saartayna maxkamaddu waxay macnaha sidaas ugu sharaxaysay in gobolka looga baahan yahy inuu la yimaado qaab uu labada arrimoodba ku hirgelinayo isagoo ilaalinaya qofka muwaadinka xorriyadiisa qowlka haddana ilaalinaya goobta codbixinta maaragtay sharafteeda iyo nidaamkeeda iyo qaabka ay wax u socdaan gobolada kale ee dalka maraykanka maadaama dalkan uu federaal yahay ma jiraan kuwo saan oo kaleeto ee ka mamnuuc ahayn oo haysta sharcigan oo kaleeto ama horey looga mamnuucay xataa sida tan oo kale ha way jiraan ilaa sagaal gobol oo kale way jiraan xaqiiqdii dhammaantoodna wuu saameynayaa go-aanka maxkamadda dastuuriga marku soo dhaco waa go-aan ka hirgelaya dalka oo dhan marka waxaa laga wada warsugayay go-aanka ay ka qaadato kiiskan dacwadda minnesota maadaama uu go-aankaasi soo baxayna dhammaan gobolada arrintani ay macnaha saamayso isbeddel ayay ku samaynaysaa waxayna horseedi kartaa kuwo kale oo xataa laga yaabo inaysan si cad aysan sidoo kale sharci sharcigoodu ahayn in xataa ay bilowdo dacwooyin hor leh oo dadka muwaadiniinta ku dhiiradaan inay leeyihiin maaragtay goboladu aad bay u xadidayaan xoriyatul qowlkanagi waayo bal haddaad ii sharaxdo waxaa looga baqayo in qofka fariimo tusinaya amaba muujinaya siyaasiyan cidda uu taageersan yahay haddii uu muujiyo goobta codbixinta ama uu codka ku dooranayo cidduu doono uu ku muujiyo maxay tahay caqabada ka imaan karta ama dhibaatada ay geysan karta xataa waxaa la diidayaa in laba arrimood bay xambaarsan tahay kow in dadka isku fikirki ihi ay isku ballansadaan goobta codbixinta inay yimaadaan iyagoo dhammaan fariimahaas ku xardhan yihiin macnaha dharkooda iyo korkooda taasi waxay macnaha cabsi ama maaragtay handadaad ku noqonaysaa dadka ka fikirka duwan in ay ku dhiiradaan inay yimaadaan goobaha codbixinta iyagoo ka baqaya inay kala kulmaan arrimo la xiriira maaragtay qaladaase iyo waxaas marka taas ayaa kow ka ah tan kalena waxa waaye maaragtay in muwaadiniinta dhammaantood loo sahlo laguna dhiirogeliyo inay ku dhiiradaan inay goobaha codbixinta tagaan
kaasi waxa uu ahaa sharci yaqaan amiin haaruun oo iigu warramaya qadka telefoonka ee minnesora dhegaystayaal ciid wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay codkaasi baxsan ee eebaha u raxmadee maxamed suleybaan tubeecna waan idinkaga sii tegi doonaa maanta oo barnaamijkii ciidaya dabcan ciidaha sida looga ciido gobolada dalka aad maqli doontaan inta ka horeysa jacfar kukay anigoo saare cabdi axmed iyo bashiir abikarba dhammaanteenba waxaan idin leenahay
ilaaheyna siiyey isagaa ku abaale calankeena iftiimay xidigtaa ku astaysan calankeena iftiimay xidigtaa ku astaysan ilaahi